magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan iyo weliba lahgagabagabeeyay tobabar ku saabsanayay muhiimada kuliyada arrimo bulshada qeybasha sheeldubanga tobabarkun iyo weliba biyaayana maamulaha jaamacadda alfa iyadana ku faa-iidaysideen ahaana kumid ee ardayda dhikadaasa jaamacadda saya hormuudka kuliyada arrimo bulshada ee jaamacadda alfa xamse xaaji maxamed iyo ku warbiyey muhiimada tobabarkunga inay mar walba si joogto ah ay u bixiso tababaro joogto ah oo la xidhiidha fiilalka ardaydu ay baranayaan taasoo ujeeddadooda ay tahay cilmiga teoretikalka ah ee aad dhiganaysaan in bracticalitigiisa wax badan aad ka ogaataan tababarkani waa kii sagaal iyo tobnaad ee kuliyadda arrimaha bulshadu ay fuliso saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey waxaanu noqonayaa tababarkii saddexaad ee ay qaataan qolada seniorku waxaanu noqonayaa tababarkii koowaad ee ay qaataan qolada sofomoorku inta aad ku jirtaan halkana qorshuhu waxa weeyaan ugu yaraan lix tababar oo kala duwan oo isxiga in ardaydu ay helaan annaga waxa naga go-an maadaama meesha laiskugu tegaya ay tahay suuqa ujeeddadan hadhow toole ardayga lagu xidhi doono tababarka iyo khibradda iyo shahaadooyinka xirfadiisa la xidhiidha ee oo haysto inta halkan aad joogtaan inaydan ku koobnaan oo keliya diyaargarowga shahaadada digrii leefalka ah ee halkan aad ka qaadanaysaan waxaa noo dheer inaad heshaan tababaro dheeraada oo joogto ah tababaradaas inay ka dhalato certificates maanta waxaad ogtihiin shaqooyinkeenna contact spaceka marka laga hadlayo saddex arrimood baa lagu qiimeeya saddexda arrimoodoo lagu qiimeeya waxa weeyaan ardaygu inuu leeyahay khibrad dheeraada waa experienceka tababar inuu qabo iyo iskilkiisu inta uu taagay jaamacadda markaad ka baxdaan eed hadhow qalanjabisaan waxaad suuqa iskugu tegaysaan ood iskugu imanaysaan arday sita shahaadada digriga aad haysato laakiin shaqooyinkaana markaad u fiirsatad aragtaan waxyaalaha lagu soo qorayo waxaa ku yaalla qofkani tababar ma qaba khibrad ma leeyahay khibradda iyo tababarka ardayga laga doonayaana waxay qeyb ka yihiin kambaniyada ama cidda aad u shaqaynaysaan inay hadhow kaga kaaftoonto lacag iyo kharash fara badan oo ka geli lahaa tababarada inay meesha ka baxdo marka marka la arko adigoo cvgaaga uu ku lifaaqan yahay shahaada ama certificate training ah oo muujinaysa inaad tababar qabto oo tababarka aad soo qaadatay aqoonteediina aad leedahay shahaadadaadana ay ku taalla tababarka inaad dhammaysatay kambanigii hadhow doonayay inuu lacag ku bixiyo shaqaalihiisa inuu tarengareeyo marka uu qaadanayo wuxuu kaga maarmaya inuu koskii kaga baxa tababarka muxuu tixgelinaya wuxuu tixgelinayaa ardayga trainerka ah koskii baa yaraanaya marka waa sababta kambaniyadu inta badan ay ugu xidhaan shardina uga dhigaan in organizationisku sidooda caadiga ahba ay khasab ka dhigaan qofku markiisa horeba inuu trainer noqdo halkan inta jaamacadda aad joogtaan maanta idinma muuqato laakiin waxay idiin muuqan doontaa maalinta jaamacadda ka qalinjabisaanoo feedbacka imikaba igu soo noqday saddexdii sano afartii sano ugu dambeeyey ee tababarada kuliyaddana ay bilowday ayaa markaad waraysataan aad isdhex gashaan ardaydii idinka idinka horreeyay ay idiin sheegi doonaan halkan waxaa ka baxay arday kuliyaddan ahaa oo qaarkood ay qaateen ugu yaraan lix certificate qaarkood ay qaateen shan certificate laakiin markii marketka la iskugu yimid ay noqotay shaqada in loo tartamo waxyaalo fara badan oo ay ku guulaysteen inay qayb ka noqotay tababaradii halkan ay ka qaateen ee shahaadooyinkooga ay ku heleen